أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaasheenna qiimaha leh ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha barnaamijkeena ah maanta waxa aynu si qoto dheer isha ugu fiiqi doonnaa mid ka mid ah arrimaha ugu culus ee bulshada soomaaliyeed ay wajahdo waana aafada tahriibka waa maxay sababta dhallinyaradeennu ay naftooda ugu haligayaan badda saxaraha iyo safaro halis ah iyagoo ku andacoonaya nolol raadis maxay diintu ka qabtaa arrinkan goormo ayaa la fasaxaa in dhul aan islaam ahayn la aado maxaase ah sababaha keliya ee la ogol yahay maxay yihiin duruufaha dhallinyaradeenna ku riixaya in dalkooda ay ka cararaan yaana mas-uulka ah arrinkaasi markay baxaan dhallinyaradu maxay la kulmaan ma jirtaa cid og xaaladaha ay ku sugan yihiin oo dabagasha xalal kale oo gudaha ah oo lagu badbaadin karo aafada tahriibka ma jirtaa su'aalahaasi iyo kuwo kale oo muhiim ah ayaan barnaamijkeena ku eegi doonnaa waxaana noogu marti ah sheekh cabdulilaah abuuqaalid oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ustaad cabdulxakiim oo ah bara soomaaliyeed arrimaha bulshadana si gaar ah ula socda iyo maxamed macallim aadan oo loo yaqaano baadhaa isla markaana xilli ka mid ahaa dadkii ka baxay dalkooda balse dib ugu soo laabtay waddankiisa sidoo kale inta barnaamijku socdo waxaa qayb muhiim ah ka noqon doona aaraahda iyo aragtida dhegaystayaasheenna gaar ahaan kuwa sida joogtada ah ula socda barnaamijka diiradda jimcaha wixii aragti su'aal amaba mawduuc aad u aragto in muhiim uu yahay in la faaqido oo laga hadlo waxaad noogu soo hagaajin kartaa taleefankan eber lixal lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar mar kale ayaan ku celinayaa eber lixal lix toddoba toddobo toddoba toddobo eber afar nambarkaas waxaad noogu soo diri kartaa fariimaha gaaggaaban ee smska sidoo kale waxa uu u furan yahay aaladda watsapka dadka internetka nala dhagaystana halkaas bay aarahdooda iyo fikirkooda noogu soo hagaajin karaan soo saaridda iyo tabinta barnaamijka waa maxamed daahir waa mar kale iyo diiradda jimcaha المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين
hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada barnaamijka ayaan toos ugu dageli doonnaa sanadkii ugu dambeeyey soomaaliya waxaa si weyn u kordhay tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed taas oo noqotay mid ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed ay wajahday islamarkaana ay ka dhasheen walaac iyo hadalhayn xoog leh dhalinyaro fara badan ayaa ka baxay dalkooda iyagoo rajaynaya nolol cusub iyo fursado dhaqaale oo ka wanaagsan kuwa ay kula noolaayeen dalkooda waxaa jira shakhsiyaad iyo shirkado gaar ah oo si nidaamsan ama si qarsoodi ah uga shaqeeya tahriibinta dhallinyarada soomaaliyeed kooxahan ayaa isticmaala habab been abuur ah kuwaas oo ay ku qiyaameeyaan dhallinyarada raba inay tahriibaan shakhsiyaadkan iyo shirkadahan waxay mararka qaar si toos ah ula xidhiiraan dhallinyarada iyagoo u ballan qaadaya safaro ammaan ah nolol wanaagsan oo dibadda ah oo ka fiican tii ay dalka ku haysteen fursado shaqo iyo mid waxbarasho sheegashadaasi waa been abuur iyo marin habaabin dhallinyarada lagu qiyaameeyo shirkadahan waxa ay ka macaashaariyada mala awaalka ku dhisan ee dhallinyarada iyagoo ka qaata lacag aad u badan una dira safaro khatar ah oo u dhaxeeya saxaraha badaha iyo dalal ay ka jiraan dhibaatooyin kooxaha tahriibiya dhallinyarada soomaaliyeed waxay si xeeladaysan ugu soo dhowaadaan dhallinyarada iyagoo u muujiya in lacagaha laga rabo ee lagu kaxaynayo aysan badnayn waxay dhallinyarada ka dhaadhiciyaan in aysan jirin qarash badan islamarkaana loo heli doono daryeel inta lagu wada jiro safarka xaqiiqaduse waa ay ka duwan tahay sawirkaasi quruxda badan marka qowlaysatadu xaqiijiyaan in dhallinyaradu ay diyaar u yihiin safarka una muuqdaan kuwo aan dib uga noqonaynin waxay bilaabaan inay si tartiib tartiib ah ugu kordhiyaan lacagaha dhibaatooyinkan soo kordhay ee dhallinyarada horay talada aysan ugu darsan waxay dhallinyarada ku rideen xaalad nugul waxayna dhalisaa in qoysaskoodu ay ku cadaadiyaan inay bixiyaan lacag kasta si ay u badbaadaan waxaa dhacda oo marar badan la arkay in waalidiintu iibiyaan guryahooda iyo dahabkooda amaba ay qaataan deymo si ay u helaan lacagaha loo baahan yahay waalidiinta ayaa si aad ah ula daala dhacaya in ubadkoodu ay ka hor istaagaan tahriibka gaar ahaan xilligan oo si weyn uu u kordhay tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada laga helayaa muuqaalo iyo warar muujinaya dhallinyaro soomaaliyeed oo si xun loo tacdiibiyey kuwa la xiray oo la ildaran xaalado nololeed oo aad u liita mararka qaar si toos ah ayaa loola soo xiriiraa qoysaska waxaana loo soo diraa muuqaalo ama codad muujinaya ubadkooda oo la jirdiciyo laguna cadaadinayo inay bixiyaan lacag madax furasho ah si loo sii daayo kooxaha dadka tahriibiya ayaa arrintan si weyn u adeegsada si ay u cabsigeliyaan waalidiinta una helaan lacag dheeraad ah waxaa dhacday oo aan aragnay in waalidiin badan lagu qasbay inay bixiyaan lacago aysan awoodin taasoo qoysas badan gelisay xaalad burbur dhaqaale ah dhibaatadaasi waxa ay dhalisay niyad jab weyn walbahaar joogto ah oo la soo darsay waalidiinta ay ubadkooda tahriibeen tahriibku waxa uu si weyn u waxyeelayay nolosha iyo mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaro badan ayaa si lama filaan ah u waayay naftooda kadib markii ay galeen safaro tahriib ah oo ay isku biimeeyeen badda saxaraha iyo xuduud dalal shisheeye qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada aan la dilin ama dabaylaha badda ka badbaaday waxaa ku dhacay oo soo gaaray dhaawacyo daran oo maskaxda iyo jirka ah tahriibku waxa uu sababaa halis caafimaad oo joogto ah maadaama dhallinyarada aysan helin daryeel caafimaad cunto ku filan ama biyo nadiif ah inta ay safarka ku jiraan waxay sidoo kale la kulmaan xaalado nafsi ah oo aad u adag sida cabsida niyadjabka kelinimada iyo rajabeelka taasi waxa ay sababi kartaa in ay yeeshaan dhibaatooyin dhimir ah amaba ay galaan xaalado nafsiyeed waqti kasta oo dhibaato ay soo gaarto dhallinyaro tahriibay ama la soo sheego doon degtay oo dad badan ay ku dhinteen amaba kuwo lagu la'yahay waxay dhanka kale saameeyaan waalidiinta oo si toos ah u dareema xanuunka waalidiinta qaar waxaa ku dhaca cudurrada lala noolaado sida sonkorowga ama dhiigkarka oo ay ka qaadeen maqnaanshaha ubadkooda oo aysan geeri iyo nolol ku haynin waa lagu haleeye hooyo waa lagu hagradaye hooyo waan lagu hadlaynin hooyo hanfi kuma haleeleen hooyo hadda kuma daldalateen hooyo waa halis tahriibtee hooyo waa holacbaxaayee hooyo waa hoyga naartee hooyo waa horarka cunayee hooyo adna halista haygoyn hooyo adna horarka ha u tegin hooyo ma hargala habeenkii hooyo dharaartii ma haybsado hooyo hurda seexan waayee hooyo waa halis tahriibtee hooyo adna hawdka haygelin hooyo adna haadka ha u tegin hooyo waa maalmo dunidii hooyo hadduu mawdku soo dego hooyo yaa iilka ii mari hooyo yaa midigta ii dhigi hooyo yaan magansan doonaa hooyo magafiya ma dhaafaan hooyo maalkeenni siisee hooyo marti gaalu noqotee hooyo adna mawdku haydilo hooyo adna maganku noolow hooyo haddaad ani igoysay hooyo iga raacday gaalada hooyo anugu kaama go'i karo hooyo ducan kugu gingimayaa hooyo hagaag intaasi aynu kaga gudubno warbixintaasi yar ee horudhaca u ahayd barnaamijka diiradda jimcaha waxaan soo dhoweynayaa martida barnaamijka ee toddobaadkan waxaan ku horumarayaa sheekh cabdulilaah abuqaalid maxay diinta islaamka ka qabtaa tahriibka bismillaah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah dadkan tahriibaya oo maanta maaragta dalkoodii ka tegaya oo intay dal islaama ka tagaan meelaha qaarkood ya islaamba lagu xukuminaya laakiin bulsho islaamahoo maaragtay oo qaalibadeeda inta badan muslim yihiin intay ka dhex tagaan dhul gaala tegaya iyagoo wax daruuraa oo ku xambaaraya arrintaa ayaan jirin oo waxaa keliya ay ku andacoonayaan ay tahay noloshan nolol fiican baan raadinayna inaan noolaano Eh, suuragalna ay u ahayd inay dalkooda ku noolaadaan oo wax kala soo baxaan oo isaga ka shaqaystaan hijrada iyada ah ama barakaca iyada ah ama maxaa qaxootiga ayaga ay markasta baxayaan barakacayaan waa waxa sharciga aan meel la ku lahayn weeyaan in dal islaamta laga tago dal gaala la raadsado nebigu sal alla ly slam wuxuu inoo sheegay gaala iyo muslim dabkooda inuu isu bixin inay kala fogaadaan inayn deris noqon inay isdhexgelin marka arrintii sidaa ahaydba iyagu maanta waxay rabaan inay ay dhex tagaan oo dhex degaan iyagaan diintooda innaba maaragtay waxaa kasoo gaaraya diin la-aanta aan danaynayn oo meelaha marka la tegayo waxaad og tahay qofka diinta ugu badbaadi mayso dhulkaa gaalada loo socdo qofka diini ugu badbaadayso mid waa dhinacaas midda kale nin kolle weli ma arag qof multazima oo muslima ama gabadh xijaaban oo dee muslimada ha noqoto ama qof eh, sunnadu ka muuqdo oo muslimiinta ka mid ah oo naftiisa u bandhigaya khatarta iyada ah isagoo odhanaya ku andacoonaya nolol inaan inaan noolaado wax cunaan raadinaya inaan wax cuno baan raadinaya marka waxaad moodaa arrinta arrin kale ku qarsoono meesha waxaa ka jirta dimuqraadiya iyo xorriyad iyo qof hadduu doono u socdaayo qof hadduu doono maryahda u gashadaa qof hadduu doono u dhaqmaa qofka qofku doono la saaxiibaa qofka diintu doono qaataa waxaasaaba iyaga qurux u arkaan marka dadkan waxaan leenahay eh, horta sharciga kuma banaana qofka intuu dal islaam intuu ka tago oo bulsho islaam uu ka dhex baxo oo bulsho gaala uu aado isagaan wax dana iyo wax daruura ah meeshaas u aadaya jirin ilaa inuu waxaan cunaan raadinaya uu yihahdo wuxuu cunaa ilahay baa meel kasta ugu ballan qaaday risiqu dalkeenuu ka buuxaa oo khayraadka ceegaaga oo gaaladu maanta usoo beratumanayso usoo berdeta- eh, berotamayso ama usoo tartamayso isaga maxaa ka qariyey kan hijrooyin maxaa ka qariyey muxuu dalkiisa u aamin waayey muxuu dalkiisa uga shaqayn waayey muxuu dalkiisa beeraha iyo maaragtay khayrka ku jira muxuu arki waayey muxuu arki waayey maaragtay kalluumi badda iyo khayrka ku jira muxuu arki waayey muxuu arki waayey walaayaadka islaamka iyo khayrka maaragtay uu ka jira ee maaragtay qofkii kastaba ku noolaan karo muxuu diintiisa wax uga difaaci waayey oo gaaladan dhulka kusoo duushay uga difaaci waayey oo maaragtay inuu fekerka caynkaas qaato maxaa u diiday dadkan waa dad iska liito adduunyo uun bas ku fekeraya marka xagga sharciga haddaynu ka eegno waxaan odhan karaa dadkaas haddayna gaalnimoba ku dhicin gaalnimo haddayna ku dhicin oo aynu xoogaan uxuluqluuqno waa dad fusaqaa wey fusaqaa wey amarkii nabiga jebiyeen oo dad- gaalo inaan maaragtay la aadin oo lala dersin oo la dhaqankooda la qaadin oo la dhexgelin iyagana dhaqankiiba la fiican oo la qurux badan baad moodaa siday maanta arrintu u socoto way ahayd inay dalkooda difaacaan way ahayd inay dalkooda aaminaan way ahayd in dalkooda maaragtay ay ku noolaadaan oo gaaladani hadday iyagu berri dalka baneeyaan gaalaa soo bedelaysa dhalinyaro gaalaa soo buuxinaysa booska inay baneeyaan ma ahayn laakiin markii horeba waa dad ku fekeraya dhuunta maxaad marisaa sidaad u cayaartaa sidaad waktigaaga ugu lumisaa maaragtay sida gaaladu ay waktiga u lumiso taas unbaan arintaas ka odhan lahaa su-aashaas waad mahadsantahay sheekh cabdulilaah aan kugu soo laabanayaa ustaad cabdulxakiim ku soo dhowow diiradda jimcaha waa ku dhowahay barnaamijka diiradda jimcaha ee ay mar walba ay qabato idaacadda alfurqaan ee aad iyo aad aynu u mahadsan yihiin waayahay ustaad maxaad u malaynaysaa inay dhallinyarada soomaaliyeed u tahriibayaan waxyaabaha horta tahriibka keena aad bay u fara badan yihiin dhibaatooyin fara badan ayaa wadanka ka jira waxaana ugu muhiimsan shaqo la'aanta baagamundadii oo badatay dhallinyaradii oo jaamacadaha ka soo wada baxay oo dugsiyada sare dhameeyey oo aanan wax xirfad ah ama tacliin ee waxqabad ah aan loo haynin Ee, midda kaleeto ayagiyo amni iyo istiqraar iyo nabadgelyo ku haysanin goobaha ay joogaan oo had iyo jeeraala tahdiid iyo dil loo geysto iyo dhac loo geysto waxaa ugu hadda ugu badan dhallinyaradii waalidiinta markay arkeen arrintaas dhallinyaradii inay u sameeyaan dhallinyaro badanoo jaamacada soo dhameey waxaa arkaysa bajaajyo ka wada magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan maca daalika bajaajyadoodiiay ku nabadgeli la'yihiin waa la liif garaacaa waa la tumaa bajaajka lagala degaa waa la dilaa marka taas ayaa marka waxay keentay in ay marka ay cararaan waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha dhalanteedka ah ee mala'awaalka ah ee ay soo sameeyaan dhallinyarada halka markii hore fursadda helay oo ilaahay subxaana wa tacaala badihii iyo saxrooyinkii ka badbaadiyey oo gudbay oo reer yurub u tagay yurubtii markay tageen waxay sameeyeen marka nolol dhalanteed ay soo sawirayaan noloshaas dhalanteedka ah ayaa marka dhallinyaradii waxay ka qaaday maskaxda iyo maanka ayay ka qaaday taasay waxay muudeen mid dhab ah marka siyaabahaas iyo weliba kuwo kale oo fara badan ayaa loo aanaynayaa inay arrintan ay dhalinayso waayahay sheekh cabdulilaah dhankaada maxay tahay doorka culimada ee ku aadan dhallinyarada tahriibaysa dhulka gaaladana maxaa daruuro ah oo loo aadi karaa oo keliya culimada waajib weyn baa ka saaran ummadda oo dhan dhalinyaro iyo cid kastaba ha haatee ummadda inay xaqa u sheegaan culimada waxay culimo u yihiin inay dadka diinta wixii ilaahay baray ay ummadda gaadhsiiyaan intuu qofka iska barto inuu iskala fadhiisno maaha dadka inay tawjiihiyaan oo ay waxu sheegaan oo xaaraan iyo xalaal maxaa banaan maxaa banaan u kala cadeeyaan bay ahayd laakiin waxaad moodaa dadka qaarkii adeerow ad in badan in loo sheegay ama aynan jaahil ka ahayn arrintaa iyada ah in dhul gaala la aado iyadan wax dana oo iyo daruuro ah daruuro maxaa noqon kara waxay leeyihin culimada qaarkood haddii ama- ammaankaaga iyo naftaada dal- eh, dal muslima kula badbaadi weydo waa carari karta yani dad nafta adoo badbaadsan iyo wax lamid ah waxay u baneeyaan culimada dadka ducaadda iyagu diinta ilaahay fidinaya inay dhulka gaalada aadaan oo i- naftoodan is huba inayan inayan maaragtay gaaladu wax ka bedelayn oo ayan duufsanayn diintooda ku taagnaanaya dadkaas gaaladana diinta gaadhsiinaya qofkaa daacigana waa loo ogolaaday qofkii daruura keenta daruura keenta daruura keenta oo matalan caafimaadkiisa dhakhtarinta meeshan looga waayo isku daweeyo danta muddadaa gaaban is soo daweynaya aadana culimada qaar way banaynayaan laakiin wax kaloo dhulgaada loo aada ma laha marka culimada waxaan filaya anugu culimada ee dadkan xamaya jaahilnimo ma hayso ma seegana oo ma moogaan isleeyahay dalgaala in la aadaa inay inay tahay eh, diin la-aan inay tahay iyo fusuqna ka dhalanayo iyo inay mujtamaca dhex tegayaan mujtamaca diintooda ma- inaan- ay ugu badbaadayan inay- inay yahay ma moogaan isleeyahay culimadu laakiin lama daalo iyadoo ay ogyihiin haddana in loo sheego oo loo cadeeyo oo xa- khatarta arrinta ku jirta culimada waa arrin saaran oo laga rabo inay maaragtay mar kastaba ay maaragtay ugu baaqaan dadkaas oo ayan ka daalin taas baan odhan lahaayeen ustaad cabdulxakiim dhankaada dhallinyarada sidaad og tahay waa xoogga dalka iyo dadkaba haddii ay dalka ka tagaan sida hadda taaganba maxay tahay khatarta ka dhalan karta iyadoo aan ognahay inay nagu hareeraysan yihiin dalal cadow ah sida etoobiya Eh, bismillaah horta khatartaas aad iyo aad ayay u weyn tahay maxaa yeelay ummad cududeeda iyo lafdhabarteeda iyo xooggeeda ay ku dhaadato waa dhallinyarada haddii dhallinyaro la waayo eh, waxaa isku soo haraya jilib culays ayaa isku soo haraya taasna waa arrin laga soo shaqaynayo oo lagana shaqaynayo ilaa hadda waxaa ka shaqaynaya kuwa dowlad kusheega ah ee ka jira wadanka wadanka soomaaliya qaybahooda kala duwan dowlad hooseedyada ay samaysteen dhammaantood arrintaas way ka shaqaynayaan oo waa waxii loo idmaday ee gaalada u idmatay gaalada waxay samaysaa mashruucyo laba nooc ah mashruuc la yidhaahdo long project term iyo mashruuc la yidhaahdo short project term noo faahfaahay maxaa loo jeeda mashruuca long project term waxaa waaye mashruuc soconayo konton sano lixdan sano soconayo waay marka dhallinyaradan mashruuca hadda loo dejiyey wuxuu yahay waa mashruuc tahjiir loogu sameynayo qaxooti looga dhigaayo ummadda soomaaliyeed dhallinyaradeedii awoodeedii iyo cududeedii in wadanka dib laga saaro isla markaasna waxaa la soo gelinayaa cudud kale oo militari ilan dagaalka laba qaybood waay mid mubaashar ah toos ah iyo mid dadban oo kheyr mubaashar ah waay midkii dadbanaa waa midka tacliinta ee ganacsiga ee ma arkino badaha iyo ma arkino daawooyinka dhacay waxyaabaha wadanka lagu haayo oo aan tirada ba- ka badan oo midka dadban waay midka tooskana waa midka qorigaba naloo soo qaatay oo nalagu soo duulay oo intaasoo qowmiyadood oo intaasoo dowladood maraykanku ugu weyn yahay afrikaanka ugu yar tahay ay markaa wadanka kusoo galeen waay ugu yaraan konton lixdan dowladood oo wadanka maaragtay qaybo ga- garaad garaadba ha lahaadeene ha kala sareeyaane qaar dhaqaale ha bixiyaan qaar logistic ha bixiyaan qaarna manbowriski waay kuwii la adeegsanaya way awoodi lahaa oo maarka gacanta haystay waay sida hadda uganda oo kale Tanz- eh, waxaa la dhahay kenya oo kale etoobiya oo kale iyo maarata kuwa hadda la adeegsado waayo maarata burundi oo kale kuwa la adeegsado waayo oo lagu fushado tahjiirka marka la samaynayo waxaa ujeeddadu waxay tahay dhallinyaradii marka meesha ka baxdo in dhallinyaro u dhiganta wadanka lasoo gashado militari ahaan lagu soo geliyo nabad sugid ahaan iyo ciidan qarsoon lagu soo geliyo hadda waxyaabaha nagu socdo dhalan roga nagu socdo wax la qiyaasi kara ma aha hadda gobollo badana lala soo wareegay dhallinyarada kale oo sida etoobiya oo kale la soo wareegtaa jirto sida hadda gobolladii waqooyi oo dhan waa lala soo wareegay meesha hadda somaliland la yidhaahdo gobolladii bari waa lala soo wareegay qaab ciidana kulama soo wareegin qaab ciidan kulama soo wareegin waxay kula soo wareegeen qaab ah macnaha dhallinyaradoodii ayaa soo gashay lugtay ka soo bilaabaan jigjigo iyo cadari ay ka soo bilaabeen waxay kusoo gelayaan boosaaso kusoo gelooyaan kuwii soomaalida ahna way baxayaan taas marka waxay ku tusaysaa ee, dhowr sano hadda kadib waxay ku tusaysaa in ay meeshii ayagaba ay degaan danta laga leeyahayna waxay tahay in arintaas waxaa la yidhaahdaa dagaal qabooban oo silmi ah oo haddana aan la arkaynin aan la dareemaynin bulshadiina aan dareemaynin laakiin ninka siyaasiga ama waa- waaqiciga ah ee xaaladda iyo wadciga la socda keliya dareemi karo ayaa markaa socdo taas aan maxay keenaysaa marka in bulshadeennii ay marka dambe ay dabar go'do inqiraad wax la yidhaahdo ayaa nagu socdo sidii inqiraadka hadda reer yurub markay dhalmadii ju- eh, joojiyeen uu inqiraad ugu dhacay cadaankii hadda dabargo'ayo sidaasoo kale ayaa annagana jiilkeenii oo dhallinyarada ahaa oo cudubdii iyo waxyaabaha aan ku dhaadanayni ahaa ayaa tahjiir lagu samaynayo oo wadankii laga saarayaa bedelkeediina waxaa lasoo gelin kal- lasoo gelinayaa dhallinyaro kaleeto oo la rabo in wadanka dib loogu qabsado weliba taas waxaa ka sii daran dhallinyarada hadda la, la, la wadaayaba ma aha ama hadda socdaba ma ahane kuwii kumaankun sano ka hor la qaaday oo hadda lasoo ya- yurubeeyey ama diaspora loo bixi aniga waxaan u aqaanaa dayus bare eh kuwa ayagaa dib loo soo celinayo oo meel wal meelo badana laga keenaya si wadanka markaas looga dhigo wadan oo qasan oo ma arkin masaaj ah isku dhex qasan si looga dhigo waxaa waxaa hadda tarxiila laga bilaabay maraykanka tarxiilkaas yurub buu ka imaanaya maraykan buu ka imaanaya faransuu ka imaanaya dhammaan wadamada reer yurub oo dhan tarxiilkaas way ka imaanaya marka waxaa kuu imaan doona berito jiil kala mabda ah kala maarata fikrado kala duwan wato kala maarka dhaqano kala duwan wato luuqado kala duwan ku hadlaya oo raba in lagu qaso bulshadeennii soomaaliyeed ee asalka ahayd in lagu qaso la rabo ayaa soo socoto marka waa daad soo socdee sidii looga hortegi lahaa dhammaan aqoon-yahanka bulshada muslimiinta ah way u arintaas iyada ah hortooda ayay taashaa waxaa la yidhaha in laga tashado arintaas go'aano laga qaato kuwa hadda socdana la joojiyo kuwa kale iman doonana sidii looga hortegi lahaa bal laga wada fadhiisto aaraa iyo fikrado la iska dhaafsado waayahay dadka tahriibaya ee dalkooda ka cararaya waxyaabaha ay sheegtaan waxaa ka mid ah in nolol raadis ay yihiin sheekh cabdulilaah ma la tahriibi karaa oo nolosha halis ma loo gelin karaa iyadoo lagu doodayo in xaalad adag lagu jiro oo nolol la raadinayo arrintaa qofka muslimka ah horta waxaan irsaaqada la yihahdo qof kasta ilaah baa wa- wuxuu maaragtay irsaaqadiisa qoray meel saa meel bay saaran yihiin hadduu orday iyo hadduu meeshuu jooga ku noolaadaba irsaaqadiisa horta ma seegayso marka inaad cudur ka dhigatid meesha waxa cunaan ka waayey waxaan raa waxaan raadinayaa nolol meesha nololka ka ra- ka raadinsana waa xaggee waa dal gaalo boqolkiiba boqol ogtay diin inay kuugu badbaadeen oo berri haddaa ilmo ku dhasho ilmahaasi gaala ay noqonayaan oo haddaad dhasho gaala kaa qaadanayso oo adiga haddaad dhalinyaro tahay fusuqa iyo mujtamacaad dhex gashay uu ku uu maarata ku hadlaynayo diintaadi maarata marna ayuu ku badbaadeen waxaan ogaa dad oo maraan meelaha joognay un ta kuwa la yihahdo iyo sponsaray wax usoo bixeen oo ay qaadayaan way u caddayn jireen markay qof ka qaataan oo ay ogaadaan qofkan inuu dhulkooda rabo oo maaragtay ay su'aalaha badan weydiiyaan oo ay ku qancaan qofkan qof ay qaadan karaan inuu yahay maalinta u dambaysa dadkan ay arrimuhu ay soo dhammaato arrimahaas soo dhammaadaan oo diyaar u yahay inuu dhoofo intay meel hool weyn oo isugu geeyaan bay waxay saari jireen telefisyon weyn intay soo dhigaan bay waxa dalkooda ka jiray soo bandhigi jireen dalka iyagoo wakaas hadda waa dalkii wixii alla wixii xumaa xumaa oo dhan bay usoo bandhigayaan waxay leeyihiin waka annaga jamciyad waxaan leenahay u- u u dooda maaragtay eh, qowmuluudka waxaan leenahay jamciyad waxaa leedahay lesbinka iyo naagaha isguursada u dooda is- eh, isfuula u dooda waxaan leenahay dadkii qaawano beero jiifjiifo waxaa lasoo loo bandhigaya xaaladdu gaba gaaladu maba qarinayso markaasa waxaa laleeyahay wax- waxaa la rabaa markaad dalkaa tagtid wax dalkaa qaanuunkiisa iyo dhaqankiisa kasoo horjeeda inaad samayn waxaa kasoo horjeeda maanta gaalo maa maxay waa islaamka keliya yani islaamka inaad ka tanaasulshay baa laleeyahay marka nimanka iyaga ee le quud waxaan cunaa meesha u raadinaynaa iyadoo maanta gaalaba la ogyahay xaalkeedu su yahay iyadaa laga yaaba berri inayba iyagoo ay dhulka muslimiinta usoo cararayaanba oo baahi ku- dhulkooda baahi ku hayso nimanka aadaya horta waa niman iska badhaaf wacyiga diiniga ee waqti eh, waxaabaa waaqici eh, adduunkay ba ka dhacsan yihiinba waaqic adduunkay ba ka dhacsan yihiin oo maanta gaalo xaalkay ku sugantahay iyo baahida ka jirta iyo iyo baahida dhulkooda ka jirta shaqaala'aantayba ogyihiin iyo- iyo la soconba hadday xitaa caqli leeyihiin bal waxbay intayan dhoofin ama intayan eh, tahriibin waxbay dhegeysan lahaayeen adduunka maxaa ka socda ay isweydiin lahaayeen diin iyada iska badhaa marka horeba nima diin ku fiican inta badan maaha dadkan eh, hijroonaya laakiin adduunka qoriisa hadday warka hayn lahaayeen waxayna saa badda isuguma tuureen oo naftooda may haligeen qofka bani aadamkaana ama qofka muslimkaa naftiisa inuu dilo oo dulman wa cudwaanan u dilo waa xaaraan weeye walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima Eh, waman yafcal dalika cudwaanan wadulman fasawfa nuslihi naaran ilahay wuxuu leeyay qofki hadda ninka maaragtay naftiisa u dilaya ha- ha- waxa- u dilaya badaa isku tuuraya khatarta intaa leeg maraya waxaa cunaan raadinaya waa nin naftiisii cudwaana dulman u dilay weye ilahay dartii maarata naftiisa nin maaragtay u horayo oo diinta ku difaacaya maaha wax xataa oo qiimo ulo naftiisa maaha waa cuntaan raadinaya iyo inaan gaalada la noolaado sideeda u dhaqmo marka adeer waxay la tahay dadkaas iyaga ah. waa waa ilahay waxay tahay in waa khabath uu muslimka ka dhex saarayo oo naga inaga dhex saarayba y- yaba ila egyihiinba sheekh cabdulilaah iyo ustaad cabdulxakiim baan idinku soo laabanaya waxaan markaan siinayaa maxamed macalim aadam oo loo yaqaano baadha maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada jamaame dabayaaqada sanadkii labada kun sideedii ayuu dalka ka tegay isagoo maray dalal dhowr ah oo afrika ka tirsan safarkaasi waxa uu qaatay muddo laba bilood ah maxamed ayaan soo dhoweynayaa baadhaa nooga sheekee halka aad sii martay iyo ugu dambayntii halka aad saldhigatay runtaada aniga waxaan ka mid ah dhallinyaradii dalka ka tegay waxaana baxay labada kun iyo sideed iyo sagaalkii adiga dugsigii oo iskuulka wakhtigaas teeramkii markii la gaaray oo fasaxa labada bilooda inta soo mare saasaan ku baxay muqdishoan markaas ka imaada oo xaalkeeda allow sahal iska ahaay Wa- wadankana markaas etoobiyaanaa jooga cariiri badanaa jira marka markaasaan wadankii ka tegay ada ilaa kenya wadamo badan ani muddo laba bilood camalaa safarka ku jira wadamo badanaa mare waxaa ka mid ahday kenya tanzania wadan yar oo la dhahayo malawi zimbabwe iyo ultimo mozambique kadibna south africa intaas laba bil bay kugu qaadatay laba bilooda igu qaadat oo weli waxaa xasuustaa xataa markaa inta ka baxne kismaayo baabuur waxaan ka raacno oo yar markaan baxne oo dhoobley aan joogno ninkii baabuurka nala jiraa wuxuu dheh reer xamarkiina noonooda dhahay hadalkiina intaa ku ekaadoo dheh haye inta ilaa nairobi a ka tegaysiin lahjadiina ma jirto oo dheh afkiina qabsada oo aamusa markaan libooyo ka gudubne waxaa ogaaday markaas in qofka soomaaliga ah markuu dheebley joogo qiimana oo leeyahy markuu oo xuduud beenaadkana uu ka tilaabo qiimo kale inuu leeyahy wiilal gaarisa anagoo la joogo oo gaarisa lodge meel la dhahay oo gaarisada dhexdeeda ah meel petrol station oo kaalin shidaal agteeda hotel ku yaalaan deganeyn bas hoteelka masaajidaa ku dhegan markaasaa waxaana lagu dhowrayaa ninka oo hoteelka waa loo sheegay marka dhallinyaradan ilaa nairobi waa u wadnaa la dheh marka markaasaa wuxuu dheh warniyahow mowdican oo bannaanka ku yaala iyo masaajidka ma idinku arki kari musqushiina gudaha idinkugu taala meeshiina ku tukada oo gudaha ku tukada markaasaa waxaan dhahay niyo annaga salaada waawa maqloona aadaanka iyo masaajidka iska aadna waxaa ii dhahay markaas ada lacag adag oo ii sheega adig soddon kun oo keenya manayaa lagugu soo furan doonaa u dheh meesha aad joogta edib ku joog taas taasay aheed marka sharaf iyo qiimo dalkaada unbaad ku haysataa haa maxaan ku dhahay soomaaliya ada markaad joogto maxaan ku dhahay wax qof weyn wixiisa maamuuskiisa leh laakiin haddaa xagga tagto waaba s- ereyga soomaaligaaba quursanaya ma- afrikaanta qaarkeeda ereyga soomaaliga waddankaagii cid ku bedelaysa ma lehee hadda fiiriya markaa inta ka baxda soomaaliya kenya aad gasho waxaa bedelmaayo magacaagii shakhsiga horta waa bedelmaa oo waxaa lagula baxaa refugee ama Qaxooti.
qaxooti ereyga qaxooti markuu kuu baxo waxaa waaye adi taadii caadiga horta meeshay ku maqanta hal qiimo waa kaa dhacba horta wixii kalena waa kasii daranta xuriyad ayaad halkaa ku weyday xorriyaddii maxaan ku dhahay dhaqdhaqaaqaagii adi haddii oo lagu dilona waa kaay haddii lagu dayno waa kaay adi wax walba waxaa waaye baalansa u tahay adi fifty fifty mar walba inuu dhibku soo gaaro filo waa waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed macalim aadan oo loo yaqaano baadhaa waan ku soo laabanayaa oo macluumaad kale ayaan ka rabaa kuna wajahan safarka uu kaga ambabaxay dalkiisa waxaan ku laabanayaa ustaad cabdulxakiim ustaad waxaad ka mid tahay barayaasha soomaaliyeed xaaladda dhallinyarada waad la socotaan waxay tilmaamaan inay ka soo baxeen iskuulo iyo jaamacado shaqana aysan haysan duruufo adagna ay jiraan taasna ay qayb ka tahay sababaha ay dalka kaga tegayaan mala odhan karaa haddaad tihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed waad ka gaabiseen in dhallinyaradeena laga hor istaago tahriibkan khatarta ah ee aadka u sii badanaya maalinba maalinta ka dambaysa Een, horta si haddii la yidhaahdo lagama gaabanin oo waxaan laga gaabanin annaga waxa waaye jiilkii waxaan leenahay wacyigelintiisii iyo dhisidiisii waalidku wuxuu dhisayaa jirka macallimiinta iyo maarata aqoon-yahanaduna waxay dhisayaan caqliga ayay dhisayaan halkaas marka waxaa isku biirsaday oo la helay caqli dhisan nadiif ah oo ka hufan waxyaabaha maanta bulshadeena ragaadiyey ka hufan oo aqoontiisu u dhammaystiran tahay markuu soo bax marka qofkii noocaas ahaa waxaa la rabay in la shaqo geliyo wixii shaqo gelin lahaa maamuladii meesha ka shaqo gelin lahaa horay ayaa looga gaashaantay oo waxay samaysteen gaalada maamul goboleeday dhiseen markii laga reebo wilaayaadka islaamiga maanta meesha ay maamulaan markii laga reebo dhammaan maamul goboleedyo oo ku salaysan weliba qabiilkii shalay inta laga soo guuriy oo dhibaatada keensay horta waxyaabaha asalka u ah oo markii ardaydu ay ka soo baxaan jaamacadihii ay ka soo baxaan ay la waayayaan shaqada waxaa ka mid ah shaqadii oo oo lagu bixinaayo qaab ma aragtay qabyaaladeed lagu bixinaayo ama qaab nin doorasho iyo ceex lagu bixinaayo taasaa marka waxay keentay inay cuqdad nafsi ah dhallinyaradii ay helaan cuqdad nafsigaasna uu keeno marka inuu qofku yiraahdo meel sidan ah kuma noolaan kara eh waa inaan iska eh, iskaga tagaa wadanka oo meel meeshan ka nolol fiican aan aadaa ama raadsadaa hase ahaatee arintaas iyada ah waxay keentay maarta in dhalinyaro fara badan oo cududii ummadda ah ay markaa ay hijroodaan ay cararaan ayay keentay laakiin waxaa laga rabay in mujtamaca uu iskaashado dadkii aqoon-yahanada ahaa markay soo dhiseen eh, ardaydii iyo maarata eh, ubadkii ay soo barbaariyeen waxaa laga rabay maamuladii iyo dadka ganacsiga ganacsatada ah oo ilaahay dhaqaalaha siiyey inay hal abuur la yimaadaan oo ummaddan sidii ay maarata aynan u barakici lahayn ay ku fikiraan oo ay sameeyaan warshado oo ay sameeyaan meelo kaleeto oo lagu eh, ganacsi ah dadkii loo abuuro shaqo abuur loo sameeyo tii iyada ahay ayaa la waayey sidaas darteed marka dhallinyaradu waxay ku khasbanaadeen inay meeshaan meel ka nolol fiican ay raadsadaan oo ay u cararaan marka duruufaha jira waxaad leedahay haddaan nahay barayaashii waa ay nooga awood badiyeen in dhallinyaradu ay baxaan haa duruufaha iyo bii'ada keenta waxaa la yidhahda alinsaanu ibnu lbay-a bini aadamku waa bay-ada isaga uu ku nool yahay sideedaba bay-adii hadduusan ka jirin istiqraar hadduusan ka jirin macnaha fursado shaqo haddaysan ka jirin maarkinoo amni iyo nabadgelyo iyo maarata waxyaabo uu qofka noloshiisa markii aamaashi- aamaashiisa uu ku dhisanayey haddaysan meeshii ka jirin danta waxay ku khasbaysaa marka inuu cararo ustaad cabdulxakiim aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdulilaah een waalidka mas-uuliyadda ka saaran ubadkooda nooga waran intee bay gaarsiisan tahay يعني إلهي وحين ليه هي قفك ما عرفت والدك إلهي آيات القرآن وحين يقول لي أمر إنه قصينا إياه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملا- ملائكة قلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون أمر وحال قصي النفط هذا إيو أهل كاجا إيو إمل ما هاجا نار كبد بادس سيدي وقبد بادنسا علماء واحد بدن بيكيد أنا عرفتها سيدنا علي بن طالب حليه علموهم وأدبوهم سيدنا النار بدن يقف وحبر ee dhaqan fiican iyo tarbiyad fiicanna ku tarbiyeen sidoo kale xasan wuxuu leeyahay sa- xasan albasri raximahullah wuxuu leeyahay waxaa la leeyahay waxaad am- amra oo waxaad fartaan ma- ma- macruufka fara munkarkana ka reeba xalaasha iyo xaaraanta u sheega saas baa la leeyahay iyo kayraha min alaxkaam buu leeyahay inaad bartaan weeye marka saa naar ugu bad ilmahaaga xil baa kaa saaran waa inaad naar ka badbaadisid waa inaad diinta bartid waa inaad dhaqanka diinta bartid oo ku tarbiyadaysid Ee, qataada sidoo kale nafsu shay wuxuu leeyahay ilahay wuxuu leeyahay muruuhum biطaacati illaahi wanhuuhum bimacsiyati illah ilmaha waxaa lagaa rabaa inaad daacada ilahina fartida ku barbaarisid wixii xunna ka reebtid oo gacanta ku haysid adiga aan indhow ah dee nebiguna rasuul ahaa kullu bni aadama yuuladu cala alfitrati aba- fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi marka qofku isagoo muslim u dhashaa ilmaha dhashay oo fitrada islaamka ku dhashaa laakiin labadii dhalay unba waxuun horjeeda oo diinta ka leexin kara ama yuhuudi ka dhigaya ama kristan ka dhigaya ama dabcaabud iyo ka- ka dhigaya maxaa la- majuus ka dhigaya marka dadka iyaga xil baa saaran midda kale ibnuqayim raxmatullahi caleyh ba wuxuu leeyahay wasiyat llahi wasiyat llahi lilaabaai آه، biawlaadihim saabiqatun calaa wasiyati lawlaadi biaabaaihim dardaaranka ilaahay kala dardaarmay waalidiinta ayaa ka horeeyey dardaaranka ilmaha lagula dardaarmay inay waalidka u u fiicnaadaan haddaadan adigu markaa barbaarin oo dardaaranka ilaahay ku siiyo ilmaha tarbiye oo hagaaji aad ka soo bixi weydo berri kama sugaysid inay maarata ilmo baariya kuu noqdaan ilmo diin qiimeynaya kuu noqdaan ilmo iimaankooda ilaha ilahay ku xulan inay noqdaan sidaa un bay ku dambeynaya inay badaha isku daadaan oo diin la-aanta iyo adiguna berri su-aal baa kaaga imanaysa ilan waajibka waxaynu ognahay waajibkaa lagu saaray ilmaha inaad tarbiyeyso haddaad kasoo bixi weydo waajibka culimadu waxay ku ad- waxay ku qeexaan inuu yahay آه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه واجب كان لغصاري قف كي سمينا إله أبال بكمرية أبال في عم بك- آه، كسية قف كي كقابنا إله وكو عقابية مركا والدين تاس عقاب أي كمضاني عرنتا وحال لقد بونا دي المهضة إني تربيان دين تكو تربيان كبد باديان وشيغان خط إني قال لمدو إيو إيو فسقا إيو وحي كل عي معاسو لبتا إله دهي أي ضد إلهي كحرن أي كدقان بالربي مركا دا- واجب كسارين تربيان بهاي هدي تربيان وايين أما أنت هلكا المهضة أي دقانا وسؤال آخر أو تعالى إيقنا ay naar ku mudanayaan haddaynan ka toobad keenin weeye oo ninkii de kabiira ku dhinta waad ogtahay qofka kabiira ku dhaca ama waajib ka taga ama ha- shay shay muxaraba ku dhaca waxaa weeye waxaa la yidhahdaa waa taxta almashiya ilaah bay u taallaa in shaa cadabahu wa in shaa gafara lahu khatartaasu qofka ku sugan yahay yani ma sugna amnigiisa aakhiro ma sugna marka waalidiintaasu khatar bay ku sugan yihiin waxaana la gudbooneyd say naarta uga badbaadaan inay naftoodana badbaadiyaan naar ka badbaadiyaan ilmahoodana naar ka badbaadiyan su ilahay baa u yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara intaasaan ku waalidiinta odhan lahay adeer waa hagaag maxamed macalin waxaad gaartay dalka koonfur afrika oo hadafkaada uu ahaa halkaa markii aad tagtay maxaad aragtay oo u soo joogtay oo aad nooga sheekayn kartaa wallaahi koonfur africa maxaan ku dhahay sideed sano camalaan jooga toddoba sano iyo bar sideed sano iska dheh south africa intaan ku arka buug waa laga qoraa haddii loo- laba buug waa laga qori karaa ana wadankii markaan tagay labada kun iyo sagaalkii bilowgeedii sheekadii igu yaabka badneed ana aan la kulmo wadankan aan gale aanan la kowsada waxay ahayd waxaan ka gudbe xuduudda south africa iyo zimbabwe mosiinaan ka gudbe adee johannesburg habeenkii ku hoyde subaxii baabuurta oo johannesburg oo tuulooyinkii oo waxa u dalda daabuli jiray raashiinka iyo tu- maxaa yeele magaalooyinka laga adeegtaa tuulooyinka fogfogaa loo qaadaa markaasaa waxaan ku maqlay meeshii location hebel ee heblow asiga gabadhiisa waa lagu jarjaray wallahi inaan bee ka sheegeyni soomaali waa dadkaas sidaa loo galay haa wiil cabdirasaaq la dhihi jiray oo xaaskiisana iyadoo garaaw aheeda oo la keena meefee xaafadda oo soomaalida ku badanta johannesburg iyo canugtiisii oo sideed jir aheeda oo meesha lagu dilay taasaa igu yaab badneed oo kow markaan arke mawaaqica meeshaas jira iyo gabadhii markii la keenay oo baabuurkii gadaashiisa dhiigga iyo ninkii oo maxaan ku dhahay adag qaar oo jirkiisa ay maqan yihiin taasaa igu horreysay ani aan la kulmo oo aad aa ula qaracme bes markaasa oday weynaa jooga markaadi oo markaasa habeenkii sheekadii maalintii dhan wujuxumo oo wujuxumadii isila habeenkii aan marka hoteelkii aan ku hooyane odaygaa wuxuu dheh wuxuu dheh tan iyo waxyaalo ka xun waa suganaysiin oo dheh haddaa wadankiina aada weysaa soomaali waa odayga miya ha oday soomaali ahay asaa marka nin oo waayo joogo ahay markaasaa wuxuu dhahe tan iyo wax ka xun marka aada ula qiirooda naftirkiisa wax markaas la filahay ma uu ahaynba haddaaba dilka dhalinyaro waaba laiska dili jiree laakiin gabar sideed jir ah iyo hooyadeedii oo maras ahay in oo haddana dhibkaas la gaarsiiyey ah waxay nagu noqotay wax oo odag oo qaadan waaye annagiina cusbeenna markaas aadaan ula qaracano wax oo hadda oo weli soomaali aan ku maqla ma u ahaynba ani soomaaliya si walba waxbaha ugu dhacaane laakiin aabbo iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa oo sideed jir ah wax igu cusub ay ahayd aniga maxaa kale u soo joogtay ama aad aragtay ama lagaaga sheekeeyey koonfur afrika muddadii aad joogtay wallaahi horta saan kuu sheego aadaa waxaan ku dhaha haddii buugaa laga qoraa la dhiilaayo maxaan ku dhaha maalin waxaa igu dhacday waxaan kaa waxaan kaa hal shay sheekaan kuu sheegaa oo ku saabsan qiimahaaga in oo lumaayo meel waxaan joognay oo eastern cape dukaaman marka soomaalida lokeeshamada ay ka shaqaystaan bes maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday wiilal soomaali location hadda waa xasuustaa kurambuush la dhahay ah waxaa ka dhacday wiilal soomaali ah ah waxay ka sameeyeen waqti aan la soconaynay socdeen dukaankii ayagoo gelaaya habeennimo oo laga furay albaabkii weynaay oo birta baagalah aa tuugaa bistoolooyin kusii qabta ada gudihiiyaa la geliye maxaan ku dhahay wixii markaas gacan qabsi sidii moobeelada iyo waa la qaata raggii mid ka mid ah dhinacan dhabarka dambe ah xabad loogu dhuftay midna feerahay ugu dhacday oo dhinacan wadnaha dhinaciisa maxaa yeelay dhabarkan xabadda gadaal dambe kaga dhacday hilibay jartay laftii feelkii weyneedana wax yaraa gaaray waa la soo baxay waxaan keenna marka booliiska marka report inuu ka qoray ahayd maadaama dhaawacay yihiin warqaday ku siinayaan kadib si oo aa u geysid meesha ugu yaraan afartan iyo shan daqiiqo anagoo dad dhaawacsidna oo ninka oobiga qori lahayna oo joog inna laga qori waayo ooba na leey maxaa saacadda maxaa u socotiin maxaa idinka hoolm idinka dhacda miy ah waxyar kadib kii oo waxaa imaaday oo meesha isbitooriga meesha joogay marka waxuu dhahay dhibka sheega hebel hebel waa magaciisa warqadii sharciga waati tan kale waati ninkaasa labada ragaa wax naga gaareen waay intay kusoo gaareen oo dheh marka adlocationka waa weynaay adi meel hadda waxaan ku dhihi karaa jamaama camal hadda markii laisku qabto intaasoo tuulo maho ada tuulo hadda tusaale common camal aan dhaho meel saas camal aan sheegna marka oo locationkii ka mid ah markaasaa ninkii gaalka ah buugoo daboolaba warqadii caadiga oo isbitaalka lagu aada lagu soo tuuray muxuu sababta maxay kula tahay marka uu samaynaya markaasaa wuxuu nagu dhahay marka nin cadaan waay ninka hadaanka oo koonfur afrika nool kuma jiro oo askarta ka mid ah oo wadanka waa booliiska ka yihiin bes markaasaa wuxuu dhe idinka maa waalanoo dhe maskale annagaa qaldan wuxuu dhe ragga idinka u gasheen oo dhe madowga aad dhex gasheen in xayndaab oo bulshadii kale loogu sameeyey ma arkin oo dheh idinkan habeen shan saci baraa ku dhex socotiin oo dheh tagoo dheh baxa idiin laayaane qisada oo wadanka dhexdeeda igu yaabka badneeda aheed baadhaha maxaa ka jira in soomaalida in keliyaha oo kale in lagala baxo warar saasaa xillida qaar soo baxa hadda ka hor mar baad ii sheegtay oo aan codsaday inaa mar kale aad ii faahfaahisid bal taa maxaa usoo joogtay oo nooga sheekay karta sheekadaas waxay ku dhacday wiil la dhahayo jamaal oo xaasla ahaa oo koonfur afrika deganaa bes wiilka saaxiib ayaan cayaal banooni banooni isla fiirsan jirne maalmaha ka mid ah ninkiyaan waayey marka waxaan dhahay jamaal aaw jamaal ma taqaano waay haa jamaal maxaan ku dhahay xalay oo xabado ku soo dhaceen isbitaalkuu yaalaa waay bes waa orde meeshiiyaan tage ad markaas dadka ehelkiisa ah dad waxyar oo luqadda south afrikaanka meesha loogu hadlo labadii luqadooda ku cusleeda marka ani turjumaan ahaanaan ku gale luqadii oo madowga cabaaran kulaha hadle ninkii markaas oo haaye furaha oo qolka meedadka ninkaa mar hore oo dhintay aheedo ciis markaasa wuxuu dheh idinka haddii muslim aad tihiin ninkan wuxuu dheh meedkiisa cabaar kadib u imaada waxaa loo dhiibaa kuwa hay-adda islaamka loo dhiibaa wa haye bes ani sheekada markaas inuu ninka dhintaa u maleynayo oo xalay wax gaareen oo markaas oo dhintay oo halaan dhan oo soo noolay ani marka markaa u tagayo waa lix saci bar meelahaas duhurkana lama aadin bes markaa dadka aan weydiiyey aabbo waa ninkaan goorma u dhintaan dhe marka ninkaana ahaa ninkaa xalay shan sac markaan keenne sideed saci bar sagaal sac waa dhinta waa ninkii sagaal sac ma u dhinta waa haa markaas waxaan dhahay doo sagaal sac dhinta subaxii maxaa maxay idinku wareejin waayeen waay sigiski markii oo sigis morning markii oo shiftigii kale oo bilowda maxaa oo dadka cadaanka ah oo u imaada dhakhtarka weyn maxaa ugu codsan weyseen waay Ee annaga waxay dhaheen xayar culeysaa naga kor waa fahmi weyno waay wixii noo soo baxaan arkeenaa waay marka marka adig markii saas la yeelay gaab baa u dhexeeya marka waxaa u dhexeysa ugu yaraan subaxii laba iyo tobankan subax, ugu yaraan lix saacadood waay marka ada meeshii waxyar tuhun tuhuna ani igale marka anu wadanka maadaama muddo aan soo jooganina systemkaas waa dhaga dhagayn jire wakhtigii janaasada nala soo siiye waxaan arki jirnay qofka markii oo nala soo siiyo badanaa soomaalida markay dhintaa oo nala soo siiyo waxaa dhici jirta in oo qofka meedkiisa asoo carfaay ahaan oo catar ama wax la mariye inay noo soo dhiibaan qofkan waxaa arkay asoo baleen eh oo sidiisa ah waxna ka ureynin waxna ka carfaynay noo soo dhiibeen bes waxaa la geeyey meeshii malaawo meel la dhaha lagu aasaayo qofkii meesha markii la geeyey ana dadkii markaas dhalinyarada janaasadaada yaa micneynaya adi nin walba gurigaa ku dhegan toddoba ruuxaan ku aadnay oo reerihiis u badan ninkii markaan gelinayna aan damce ninka xabadkan hore ilaa qeybahan keliyaha simaha ku aadan dhiigaa ka qulqulaya markii oo maxaan ku dhahay oo hadaay markii oo lasoo gelinayo in dhiig oo dareemayo laakiin dhiig markaas qulqulayo maahan laakiin xargigii dhiiga meel kale ma ka da-ayo marka ninkaani nin xabad wadnaha kaga dhacday aheed meeshiina suuf iyo waxay soo geliyeen laakiin intaan in oo wax ka jiraanaan dareemeyn keliyaha iyo dhinacan sanbabka ku aadan meelahaas inay wax la- laga gaarsiiye gadaal dambana waa soo baxdaba in oo ninkaas meesha lagu farsameeyey see ku dareenteen se se se macnaha sidee ku aragta oo ku garateen in keliya lagala baxay ma ii sheegi kartaa taa taas waxaa oo horta waxaa lagu sameeyey wadaad khayr allah siiya sheekh shaakir meesha la dhahaya aa janaasadii nagula jiri toddobadeenii ruux markii sheekada annaga oo aan dhahna warniyahow sheekh shaakirow ninkaan wax amay ka maqan yihiin ninkaan nin culusna u ahay waa sii fududaadee see waay waay aninaan ugu kaftamaa oo wuxuu dheh niyo jilbaha kushneetooyinkooda taa waa laska baxsadaa maqlaaye habar waa yeelmay kushneetooyinka ugu bixiyeen ay sheekadii tuhun ay noqoto kadib waxaan ku noqonay kuwii oo muslim leaga meesha joogay hay-adda muslimka oo meyd markaasaa waxaan dhahan idinka meydkan waa noo soo duuduubteen waa noo keenteen maxaa war ah waa markaasaa waxay nagu dhaheen annaga sidiina loogu keenay si qof bin aadan loo hagaajin kara ma aheenay dhaheen markii oo livingston oo isbitaalka livingston aan lahaa livingston markaan weydiinana saa ku haysatiin ku qaatay nagu dhaheen idinka maa qofka idinka dhasha ahaan waxaa idin soo dhiibna ku qaatay dheen idinka faahfaahin ha noo keenin ay dheheen marka marka annagiyana masaakiin aan noqono nin walaalkaaga oo keliya wixii lagala baxay sharcigeenna nooma ogolaanayo in intaasoo dood aan la furno iyagu waa ogaayeen marka qoladan oo hindida waa ogaayeen hindida waa dareemayeen dadka islaamka markaas hindiya u badan waa dareemayeen ninkaa in la farsameeyey aaday u ogaayeen laakiin waxay nagu dhaheen duuduub u qaataan hala dhehe duuduubkii leh waay marka waa tahay ustaad cabdulxakiim maxaa laga dhaxlaa marka laga tago dalka si gaar ah adiguna ma taqaanaa dad baxay oo tahriibay Een, waa jiraan dad badan oo aan aqaano ayaa jiro xataa qaar aan qaraabanahay ehel aan nahay ayaa jiro oo tahriibay Ee, tahriibka ee, laga soo bilaabo sagaashan iyo kowdii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii sagaashan iyo saddexdii ayuu hor lahaa horta wadooyinkan marinadan hadda la maro oo laga bilaabo etoobiya oo suudaan la maro oo libiya loo dambeeyo marka dambena laga raaco doomaha dhowr nin ama dhowr qof oo aan aqaano ayaa ku baxay qaarna waa kuwa hadda dib ka ruclaynayo oo noloshii isbedeshay oo waqtiyadii iyo wadamadii asmaantii oo dhan isbedeshay maxaa yeele soomaalidii xilli la qaabili jiray ayaa jiro xilligii hadda qaabilaadii iyada ahayd wayse soo xirtay maxaa yeele caalamkii oo dhan ayaa dagaalo ka dhacay wadamo barwaaqo ahaa oo barwaaqo sooran ah sida ciraaq oo kaleeto ayaa dagaalo ka dhacay waxaa dagaalo ka dhacay suudaan oo kale waxaa dagaalo ka dhacay maxaa la dhahay liibiyadii naftirkeediiba burburtay waxaan ogahay nin aniga ila dhashay naftirkiisaa dadka tahriibkaas galay ka mid ahaa wuxuuna ku xirmay markii dambe magafayaashii suudaan waxaa markii dambe xilligii sheekh shariif ayaa marka sidii hadda kuwa daraad dhow la keenayo oo kale boqol iyo kontonan la keenay mar daraad dhow eeraboorka kasoo degay sidaasoo kale uu kasoo baxay isagoo xabsi ku jiro dib dambena uma go'aansanin inuu dib u laabto hadda waa shaqaystaa nolol maalmeedkiisu u dhacsadaa muqdishu ku nool yahay sidoo kale waxaan ogahay iyadana dhallinyaro sidaasoo kaleeto tahriibka galay oo iyadana saasoo kale lagu qabsaday maarta magafayaashii ay qabsadeen oo saxriir iyo silac ku soo baxay qaar dhintay oo meelaha ku dhintayna waan la socdaa horta adduunyadu way isbedeshay dagaalaa bilowday yurub dagaalo culculusaa ka socda waa sida hadda ukrain oo kale waa ogtihiin shirkado badanaa musalafay waa maraykanka waa hadda tarxiil oo laga bilaabayba tarxiilka ka socda hadda shalay tomaan daraad waxaa maqlayay idaacad weliba alfurqaan aan ka maqlayay in dad oo laga soo tarxiilay maarata maraykanka laga soo tarxiilay afrika meel ka mid a in la- dowladihii afrika lagu khasbaaya in dadkaas ay qaabilaan oo ay dejiyaan lagu khasbayaan maqlaya waayahay sheekh cabdulilaah maxay ahayd dhallinyarada inay ka fakaraan oo ay qabtaan intii ay ka tegi lahaayeen dalkooda Ana dhalinyarada dalkooda inay waxay ahayd ani wixii asliga wuxuu ahaa iyo sida dee dhabta iyo fiican waxay ahayd sida rabo waxay ahayd ninka dhalinyarada dha- lafdhabartii dalka weeye waa jiilkii berri ummadan maaragtay ee loo dhibi lahaa raayadda loo dhibi lahaa iyagu dalka kan hogaamin lahaa hadday xumaadaanna dalku waa baaba'aya hadday ficnaadaanna dalku waa dhismaya wuu soo sii hore u soconaya marka dadka iyagaas fikirkaas inay ku fekeraan ayay ahayd waxay inay ogaadaan bay ahayd booskay baneeyaan dhalinyaro gaalaa oo oo mactableeya oo soo duushay inay iyaga meeshay baneeyeen buuxinayso sida maantaba dhacdaba dee oo meeshay ka cararaanba waxaa gelaya nin gaalaa gelaya oo shaqadii qabsanaya oo isaguba waxaana kaloo jira haddii dalkii aad u banayso gaalo u banayso ka hijrooto gaalkani berri markuu isaga dhalinyarihiis yimaadaan berrina xaasaskii iyo caruurihiibu keenaya marka meesha waxay noqonaysaa dhul gaalo ay degto uu noqonaya adigii ilin waad u banaysa fursa- fursadaa siisay marka dhalinyarihii saa u fakeri lahayd yaa maanta inagu yar in yaroo ilaahay wax fahamsiiyo dadka dee walaadkii ku nool oo wacyi diini yeesho oo qaatay mooyaane dadka meelahaas hirdadu ka taliso ku nool oo dhan waxaan gaaladu inuu da- inuu dal u- uma hayaba wax danu dal u hayaba ma jirto wuxuu ku- waxaa ku- maslaxa- maslaxa shaksiya iyo hungurigiisaasa kala weyn dalkan aad sheegaysid iyo eh, diintan hal difaaca iyo waxanba waxaa weeye uma bilowna waxaa ka dhalanaya dhalinyaradii dalku hadday ka hijrooto ka qulqusho ka tagto waa la- waa wax shay ay- waxaa weeye ay ay maaragtay ay lagama maarmaan tahay inay gaali soo buuxiso booskii oo dhulkii dhul gaala isu bedelo shalay dhulka islaamka ahaa oo gaala intay marka hore dhalinyarada soo dirto iyo ciidamada soo dirto kadibna markay dhul iska de- maaragtay iska baylaha aragto ay xaasaskii reerihii kaystaan oo ku dhalaan oo ku ilmo dhalaanoo ay berri dalkiiba sheegtaan taas khatartaa weyn baa meesha kasoo socota inta inta ay maaragtay her- tahriibeysaana in xaaladda ku baraarugsanba maaha oo gaaladan bayba khayr u arkaan u imanaysa oo nabad ilaalin iyo horumar bay noo wadaan iyo waxaasay bay de iska aaminsan yihiin intooda badan ee intii yarayde ee, aaminsaneed gaaladu inay cadow soo duulay tahay inay diintooda kusoo duushay inay dadnimadooda kusoo duushay inay dalkooda iyo khayraadkooda kusoo duushay intaasu inta hijroonaysa maaha inta tegaysa waa in wacyigii ah, diiniguna ka maqan yahay kii wacyigii adduunyada ku baraarugsanayay marka waxaan leenahay waa khari- khatar soo socota oo dalka haddii dhalinyaradiisu banayso oo booska banayso dee waxaa iman karaa waa iska cad yihiino dee dad kalaa imanaya meeshii oo bedel bedel baa dalkii dad dalkii waa dal laga maarmo maaha iyagu uma arkaan qiimaha dalku leeyahay maanta uma jeedaan khayraadka ku duugan uma jeedaan diintan la isku dhaqayo qiimaha dalka ugu fadhido uma uma jeedaan laakiin ninka gaalka ah isaga qiimo weyn bay ugu leedahay dal islaama inuu maxaa la yidhahda u qabsado oo diinta islaamka meesha ka saaro oo dimuqraadiyadiisa iyo kristankiisa wax daraa ku fidiyo oo ku ilmo dhalo oo berri sidii shalayba ka dhacday singapore iyo dhulban iyo maxaa la yidhaha philippine iyo dalal badan oo islaama iyo iyo andalusia marka dadkoodii laga barakiciyey iyo waxa maanta falastiin lagu wadoo kale la rabo dalkii dhammaan in la yahuudiyo tahwiidka lagu lagu wado ma oga kuma baraarugsan akhrintaas soo socota kan hijroonaya waxaaba isaga qaamuuskaba uguma jirto laakiin intii ilaahay wax fahamsiiyey ee wax garanaysa waxaan leenahay khatartaa weyn ee kusoo aadan inay ku baraarugaan dalkooda meel u dhaanta ma helayaan dalku dal maaha faqiira sida gaaladu sheegayso dalku waa dal waxaa weeye khayraad gaala maanta usoo tartamaysa turki iyo maraykan iyo imaaraat iyo balaayo o dhan baa usoo tartamaysa etoobiya wax usoo tartamaya waxay ugu soo tartamaya khayraadka ku jira badaha ilaahay ku manaystay sarwada samaga ama ka- kalluunka badda ka buuxa macdanta ku jirta beerahan de intaasoo hektaar oo laban laab oo la beer dhul eh, u haboon in lagu eh, eh, u suuban in wax lagu beerto khayrka iyagu ma arkayaan wa- idaacadday waxay ka dhegaysanayaan ama waxay ka dhegaysanayaan telefisyon gaalay ku arkayaan dad cayaara iyo oo iska maarso iska si waxaasaaba iyaga qurux u ah diin meelba iska- diin uma eh, maaragtay qiimayn maayaan dal qiimayn maayaan inay dalkooda ku noolaan karaan oo khayrka ku jira kala soo baxaan umaba sawirna markaa adeer waxaan leenahay dadka inaan loo banayn gaalada bal inteena inta wax fahmaysa dhallinyarada kuwaas waa tageene kuwaa hijrooyin waa tageene inta dhallinyarada waxa fahamtay in lagu fara adaygo oo dalka maarata la ilaashado oo khayraadka lagala soo baxo oo gaalada laga waardiyeysto saasna adeer yaa- yaa- yaa qumay saasay ku habboon tahay waayahay ustaad abdulxakiim hanti badan ayaa ku baxda dhallinyarada tahriibaysa soomaaliya marka aan u imaanno fursad gudaha ah ma jiraan oo dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan karaan kuwaasi oo meesha ka saaraya marmarsiyadooda ku aadan inay ka baxaan dalka haa fursado badan ayaa la jaanisyo badan ayaa la soomaaliya maanta laakiin waxaa weeyaan ma aragto waxaa la yidhaahdaa tukuhu waxaa la yidhaahdaa dhaayo ama indho uu ku, he, ku arko caanaha uu leeyahay laakiin ma dheefsado ma dheefsanayo caanihuu qarka kaga istaagaya ameelkii ama gaawihii uu ku istaagaa kadibna waa ka rogmanaya ummaddeennan maanta fursado badanoo hortoodu yaalla fursadda ugu horeyso waxaa ka mid ah in iskaashatooyin la sameeyo beeraley dhul nabadgelyena way haystaan oo hadda walaayaad baa jiro islaami ah haddii xataa ay ku dhiboodeen magaalooyinkii waaweynaa ay joogeen hadday ku dhiboodeen xataa oo dhibaato ay ka soo gaarayso oo labaatan iyo afar sac lagu laynayo waxaa fiicnayd inay bal qofka biniaadamka meel kaleetaba noloshiisa wuu ku biimeynayaaye asoon ka bixin wadanka inuu soo aado meelaha walaayaadka islaamiga uu soo aado uu yimaado fursado ganacsi baa ka bannaan waxaa ka bannaan fursado beerashaa ka bannaan beero waxaa ka bannaan fursado oo waxaa ka bannaan maarata kalluumaysi baa ka bannaan intaasoo fursadood oo waxaa ka bannaan aan maarata la qiyaasi karin aniga marka waxay ila tahay dhallinyarada maskaxdooda ha ha maarata maskaxdooda dib ha ugu laabtaano ha shiilaano tashi badan ha sameeyaano shuuro badan ha la sameeyo kadibna iskaashatooyin dhinaca beeraha ha la samaysto iskaashatooyin dhinaca kalluumaysiga ha la samaysto iskaashatooyin gaadiid ha la samaysto oo isku xiraaya gobolladii isku xiraaya ha la sameeyo ma fahamti waxyaabo fara badan ayaa ii muuqda aniga oo lagaga badbaadi karo dhibaatadan maanta jirta oo tahriibka ah ee bulshadeeni maanta u yaacayso lagaga badbaadin karo ayaa ii muuqda barnaamijka toddobaad kasta waxaa ka qayb qaata dhegaystayaasha warbaahinta alfurqaan fariimaha gaagaaban ayay aalaaba kaga qayb qaataan waryaheena maxamed sheekh cali oo aalaaba igala qayb gala barnaamijka diiradda jamcaha ayaan idinku duwayaa isaga ayaa noo akhrinaya inta ay suurtagal tahay ee aynu ka gaarno maxamed aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir aana soo qabto dhegaystaha ugu horeeya ee aarahadiisa inoo soo diray assalaamu calaykum waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa mustaqiim oo ku nool deegaanka kunyabarow haddaan isku dayo jawaabta dhaliinta tahriibaysa kaalin weyn ay ku leedahay dowladda federaalka waayo dhulkii ay degganaayeen waa laga ciiriyey wixii shaqaysan lahaana ma haystaan meel ay ka shaqaystaan waayo shaqooyinkii waxaa la wareegay ajaaniib marka waa lagu kalifay weligay kuma fakirin tahriib dal qaniya allaahi ugu beeray isagaan ka difaacan horarka assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa aamino maxamed ibraahim oo joogta jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan usii gudogolo tahriibka horta tahriib dalkeena soomaaliya tahriib waa wax hadda ku cusub waxaana ku soo kordhiyey dowladda federaalka ee uu xasan gurgurta madaxa ka yahay iyo shirkado kale oo shisheeya gaalada asalka ah waana saliibiyiinta diinteenna iyo dadkeenna raba inay dhulka ku daraan ugu dambeyn halkan waxaan fariin ugu dirayaa dadkayga soomaaliyeed meel kastoo ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay iska ilaalsha shirqoolka gaalada gaar ahaan gurguurta iyo wixii la halmaala gaalo allaha jebiyo asalaamu calaykum dhammaan waan idin salaamay warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa suhayb oo jooga deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose walaal haddaan u gudbo su-aasha dhallinyarada soomaaliyeed waxaan u sheegi lahaa in ay ka joogaan tahriibka ani waxaan ugu baaqi lahaa inuu u shallayn tahriibka dardaarankaygu waa in la iska daayo tahriibka xasan sheekh wuxuu rabaa inuu baabiyo dhallinyarada ayuu rabaa kadibna khayraadka oo allahna siiyey inuu u gacangeliyo ayuu rabaa dowlada shisheeye sida marar badan ba la arkay markayn iyaguna gaadaan dhallinyarada dalkeena soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu gallad oo jooga kunyabarow wuxuuna yidhi tahriibku waa fikrad khaldan oo dhallinyarada looga dhaadhiciyay inay ku helayaan nolol ka wacan tan waddankooda hooyo taallo teeda kale dadka tahriibaya micnaheedu ma ahan inay waddankooda ka waayeen nolol wanaagsan mana jirto xaalad ku qasabtay inay naftooda halis geliyaan ee keliya waxay ku degmayaan sawirka sare ee waddammada shisheeye kaasoo muujinaya nolol qurux badan amaba horumar balse taa beddelkeeda markii ay tagaan dibadda ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin nooc waliba leh dhanka dowladda federaalk ayaa kaalin weyn ku leh inay dhaliinta dalkooda hooyo ka doorbidaan dalal shisheeye iyo nolol dulinimo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay walaalaha alfurqaan jimco mubaarak waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa nasra maxamed cabdulqaadir oo joogta deegaanka kunyabarow haddaan u gudbo su-aasha furan jawaabteeda korarka tahriibka waxaa sababay in dhallinyarada cadaadis dhan weliba ay kala kulmaan dowladda federaalka sida dil amni darro baad barakicin canshuuro aan xadidnayn iyo sicir bararka maciishadda taasoo ku qasbaysa dhallinyarada inay dhulkooda hooyo ay ka tagaan iyagoo u arkaya nolosha dalaalka shisheeye taala inay wanaagsan tahay kaalinta ay ku leedahay dowladda federaalk ayaa ah inay dadka u gacangeliso dowlada shisheeye iyaga oo si xuriyada ugu nool waddanka halka ay dadka soomaaliyeed ay dhibaatooyin baan ku haysaa gabar magaceeda u qoran yaha cayna oo ka mid a dhegeystayaashana waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu wallaahi horta haddii aan runta ka hadlo weligayga ma tahriibin haddana ma rajaynayo inaan tahriibo waayo waxaan ku noolahay wilaayo islaami ah mana ku arag waxyaabo ay u qasbaya inaan tahriibo waxaa u sababaahay in dhallinyarada dalkooda ka carran ay dal kala aadaan waxay tahay in habeeniyo maalin la dhaco lana dilo goobahoodii shaqana lagu wareejiyey shirkado shisheeye oo caddaan iyo madow ah iyo weydiinta canshuuraha xaddhaafka ah ayaan u sababay anigu dowladda ridada ayaana ka dambaysa iyada ayaana hor uu socod u ah shisheeyaha dalka ku soo duulay oo u soo dhigtay baabi'inta ummadda muslimiinta ah waxay geystaan shisheeyaha waxaa mas-uulka ah xasan sheekh iyo dowladdiisa iyagana ka dambeeya haddii aan u gudbo sida ay ugu lug leedahay dowladda tahriibka xargaha goosta ayaa waxay tahay dhaca joogtada oo geystaan ciidankooda iyo barakicinta bulshada oo ka sameeyey xasan dal xaraashe magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda assalaamu calaykum raadiya alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir oo jooga baar dheere su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo tahriibka xargaha gooste ee ka jira soomaaliya waxaa gadaal ka riixaya xasan gacan taagte iyo shisheeyaha ku soo duulay dalkeena soomaaliya waxaana u sabab ah in dhallinyarada ay tahriibaan shaqola'aan bahsan oo ka jirta meelaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha haddaba kuwa raba inay tahriibaan hadda markaad baxdid waxaa imaanaya shisheeye kala duwan oo qaata khayraadkaaga haddaba kuwa maqan waxaan leeyahay sida tan warhooy dhulkeenna waa dahab dhegaha ku qoobsada qofkii dheef doonayow kaalay oo ka dhadhig adoo dhoof ku dhiman waaga sheekh cabdulilaah meelo badan oo dunida ka mid ah waad soo martay maxay la kulmaan dadka muslimiinta ah ee qurbaha aada ee naftooda biimeeya wallaahi adeer waxaa ku gaaladu qofkii taga oo gacan haadinayaan berigi hore iyagaa noo gacan haadin jiray sponsor iyo qaxooti iyo aqoon maxaa la yidhahdaa qaxootiga la aqoonsanaya iyo del hebel baa intaasoo qof qaadanaya iyo ujeedaday kala hayna way iska cadaydo dadka in la gaalayso iyo diintooda laga fogeeyo kuwa ku dhashay kuwa iyagoo yar iyagoo da'yarta la geeyana ay ku baaba'aan kuwa waaweynna meesha iyaguna ay iskaga gaboobaan oo markay dhalinyaradii laga qaato ilmihii dee wax qiimo badan kuma fadhiyaan muddo iska noola wax iska cunaan dhowna iska bakbaktiyaan ilmihiina ilmo gaala ay soo baxaan waxaan dhacda aan usoo joogay nima ciraaqi aan wada shaqayn jiray oo maxamed abubakar odhan jiray baa yaa qaxootigaa ku baxay dhul gaalaa la geeyey meel kaniisada ilmihii lagu xereeyey marka waa gabdho xijaaban oo dad dee multazimiin ay ahaayeen adigu ninkii dadkii ciraaq kasoo carayay saddam xuseen kurdiyu ahaa ciraaq kurdiyu ahaa wuu baxay ninkii maalinta dambaan telefoon u diray isagoo ooya oohin ninkii telefoonka oohin naga qaban waayo oohin oohin oohin warsee wax u dhaceen waa markuu sanad qola sii mara meelahaas Gab- inta marka laga qaatay ilmihii inta laga qaato la yidhi guryaha lagu hayn maayo waa ilmahan ma caburin kartid baa inta kaniisad la geeyey meel wax la geeyey baa afkii dalkaasaa la barayaa dalka uu tegay baa afkiisa luqadaa la barayaa gabadhii uu dhalay markaa shan iyo toban jirkii ahayd oo xijaabneed markay naga tagtay ayaa waa ya- luqadii bay waxay keentay darajo fiican bay keentay kaalin bay gashay hadiyad baa loo soo laalaabay hadiyad oo ay marka aan la furin iyadoo khilaafsan oo daboolan baa loo soo diray aabba wahaa maanta waxaan ku guulaystay maxaa luuqadii aniga wanka u galay ilmihii ilmihii qaxootiga ee imtixaanka laga qaaday hadiyaddii baa la furay hadiyaddii maxay noqotay waxay noqotay wax eh, maaragtay eh, rabada ama nin iyo naag isfu- isfuushan oo oo caag ka samaysan oo waxaa samaynayay noqotay odaygii qalbigaa jabay telefoon baan dirana wuu ooyay odaygu war ninka maxaa ku dhacay aakhirka waxaan ogaanay arrinta wayna soo gaadhay inay arrintii saa ku dhacday ilmihiina saa looga fa- eh, looga looga maaragtay fasaahadiyey isagiina qoliskii isagii islaantii iskaga xidhan islaanta xataa laga kaxaystay oo meel kale iyadana waxbarasho loo geeyey oo keligii guriga ka ooyayo marka meesha gaalnima horta waxay ka- yaa yaa kaa horeysa ninka taga gaalnimaa ka horeysa dhallinyaradana waxay isku qancinayaan iyagu iyaga rabama waxaa laga yaabaa in gaalnida la macaan tahayba oo xorriyad baa lagu haystaa dalalka yurub dadku qof suu doono u socdaa suu doono u dhaqmaa suu doono u labistaa maaragta suu doono u cayaaraa saas ba- waxaasaa u sawiran ba iska dhalanteedka ah ee nolol dad nolosha fahamsanba maaha nolosha dad fahamsan iyo gaalo maanta waxaa ka dhacaya iyo gaalo qudheed inay baabaaday inay iqtisaadkii ka baaba'ay inay gaaladii maanta iyadoo qudheeda qaxootiga iska soo cayranayso oo albaabada ka soo xidhanayso way isku tuurayaan waa adiga arkay markay badaha tagaan meelaha ga- dalalka gaalada ku dhowaadaan meelaha lagu xalaaleyn haddaan doonyuhuba la qallimin xeryaha laga buuxinayaa muddo la iskaga haynayaa kadibna mararka mar- waa lasoo dhoofinaya dib baa maraakiibta loo saaraya inta badan gaala iyadaba maanta aba wax cuntala marka iyagu cuntaday raadinayaan ba xataa meesha maanta laga heli maayo hadday tagaanna waa diin la-aanta waa shaqo la-aanta waa baahida tan ay dalka ku qabeen ka daran waxay u socdaan marka ma garanayno adeer waa dad un een, maaragtay u shaydaan duufsaday wey adeer gabagabada barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku sii siqaynaa maxamed macalim dhankaada waxaad ku soo laabatay dalkaagii hooyo maxaa faa'iiday dhallinyarada doonaya inay tahriibaanna maxaad u soo jeedinaysaa imaanshahayga anigu waxaa imid march ama maarso 2016 labada kun lix iyo tobankii ay imaade muqdisho waan ka soo degay kadib ana deegaankan jamaan baan ku dhashaa wax ku barta aabaheygii walaaladeydaa joogeen s- intaan joogay ad muddo shan bilood marka imaanshahayga kadib alxamdulilah waa waa ku guursaday maanta alxamdulilah gabdhii wiilala ilaahay sii nolosha alxamdulilah cariiri maqabi alxamdulilah waad ka raysatay dibadii ah, dibaddii iyo maxaan ku dhahay hadda wallaahi effect waxaa jira saameyn oo waxay ugu yeelataba hadda anoo jooga in weli aan ka naxo waxyaalo qaar oo hadda qaar aan aan sheeganaa jirtaba oo ana aad aan ugu naxo waa inaan meesha jooga umalayna asbuucii waagi ama toban saac bar salaad haddii la gaaro caadi aan u dareemaya in dalkii aan joogo heer qaran way gaartaba marka alxamdulilah waxaan ku dhihi karaa boqolkiiba boqol iyo konton dhallinyarada ani horta markaan baxaayo wadanka cariiri fara badanaa ka jira wax walbo waa laisku sameynaya oo wadankii wadan wuxuu ahaay oo jid iyo jaha lahayn marka hadda nidaamaa jiro maxaan ku dhahaya cariiriyadii badanaa ma jiraan fursadooyin shaqaa la heli karaa oo qofka inuu caadi u shaqaysto ganacsi family ha haayo ama ganacsi private oo shaqsi ha samaysto ama beere ha tacbada haddii beere tacbaya or soomaalida waxaa la dhahaa mugtaada noloshan saddexaad hadday soo baxay noloshii hore waxay ahaan jirta xoolo dhaqato iyo beeraley ahayd nolosha hadda magaalada hadday soo baxday oo gawaarida iyo carwooy iyo maxaan ku dhahay ganacsiga guud ahaan jirta isku keenba marka maadaama cayaal xaafadaada diitiid ah cayaalka xaafadda la dhaho ah iska waalin ade magaalooyinkii aa fahantay aa ku dhalata wax walbaba or ugu yaraan maxaan ku dhahay bajaaj samayso moota lowlugooney samayso xagga waxaa arkaya fiir koonfur africa hadda shay tusaale yaraa siiraa koonfur africa maanta ka degta ugu yaraan shan kun afar kun iyo shan boqolaa ku tagta markaa tagtid shaqaalaa noqonaya shaqaale markaa ka lacagta ugu horreysa aa qaadanaysid saddex boqol iyo konton dollar waay afar kun iyo shan boqolna waa ku baxda saddex boqol iyo kontonna bishii aa ku shaqeyni marka afar iyo shantii lagugu soo dhoofiyo goormaa guday marka hadda adoo hadda afar kun inta laba mooto mooto haddaa gadato kun eh, kun dollar waay bishii afar boqol ka badanaaba shaqey kartaa xilliyada qaar meelaha qaar haa meel qaar ha haddii hadda fiiri bawr succeed haddaa qabsato maxaan ku dhahay ama mooto saddex lugoon ada waxaa laga yaaba dhalinyaro qaar had markaa la sheekaysato waxay ku dhaca maalinkii oo suuqu fiican yahay toban iyo shan ilaa labaatanaan ka dhignaa suuqa markoo iska xun yahay alxamdulilah biilka kama waayn hay xaggana biil laa shaqeyna oo cid kuu cunaysa aanan jirin oo waalidkiina oo ku- oo kugu hami qabo oo leey wiilkeygii meelaan u dira oo breshar badanna oo ku saaran yahay adina maxaan ku dhahaye wadankiina dhibaatooyin fara badan ah ku qabto waalidkiina mar walba ah ku calaacali karin marka waxaan dhihi lahay dhalinyarada ilaahay subxaanahu watacaala ha aaminaan ana midna ma dhahay oo dhalinyarada overnayda wax la qaban karaa cabad hadday seexdaan subixii wax walba waa qaban karaa ana ma dhahay laakiin dhalinyarada waxaa la rabaa in ayaga juhdi ay sameeyaan caqabada waa ka hor imaan karaan qofka laakiin caqabadaas inuusan u joojinin oo qarashka oo qurbo uu ku aadi lahay inuu horta wadanka ku tijaabiyo dad waxaa arkay soomaaliya weligood meel ugu bixin oo tujaar ah oo aad iyo aad u dhaqan maanta oo maxaan ku dhahay dadka dibadaha markay imaadaan aad u milicsadaan marka ilaahay meel walba waa joogaaye ilaahaygiina aamina ilaahay subxaanahu watacaalana berri waa ku weydiina dhallinyarada waxaan u sheegaa maalinkaa maanta inta ka baxda baanfur afrika waa tiba dadaa waxaa oo jiraan ilaa dibadahaas kore aad u aadaya canugaa meesha ku dhasha canugii hadda waxa weeye maalin dhexdaas oo idaacadda alfurqaan aan ka dhageysanayo camal oo la dhahe saxaabada rasuul salawaatullaahi wasalaamu caleyh afar ka mid ee sheeg abubakar iyo cumar a magacyadooda la gagafaa kuwa wuxuu dhaha the hero man cumar oo ka wadaa ma toosin karo canugkaas camalaa dhale ultima diinta islaamkana ka baxaya marka ilaahay berri waa ku weydiinaa oo waxaa lagu leeyahy soomaaliya haddoo ku dhiman lahay baahi oo ku dhiman lahay asaa aaminsantahay hataa baahi ay kaa dili laheed maba dhacayse inaan ilaahay ku weydiinaa laga yaabaa laakiin meesha aad tagtay adi aad geysay cunugii aad ka hijraysay dhalkiisii oo xagga ku gaalo berri waa ku weydiinaa ilaahay maxaa yeelay accountable ay ka tahay waa lagu weydiinaa waxaa lagu leeyahay adi saa waay marka waxaan dhihi lahay dhalinyarada cimriga wax iska yar waay baadi lixdan qaaraanba gaariba ani hadda waxaan ka saa dhalinyaro badan oo inta aan jirin maanta aanan jirinba qaarkood oo owlaadba aan ka tegin marka cimriga in nolosha qaaliga ada aad raadinaysid waqtigaaba ka soo horeebo marka adoo filaynin intii lagu geedeen lahay isa hubi waxaa cunaysidna wallaahi qurbaha waxaa u malaynaaba waxaa cuni laheedaa ta koor mararka qaar raashinkaa cuni laheed inuu xalaal yahay inuu sii yahay marka waxaan dhihi lahay wadankaagii waa hubtaa ma u baahnid xagga fiiri lacag walba aa yeelato waxaa lagu leeyahay citizen ma tihid oo wadanku uma dhalan guri ma gadan kartid muwaadin ma tihid haa citizen ma tihid dadka had fiiri malaawi wadan yar wa xataa hal be- webi waxaa maraa leeg malaawi aa martaa leeg malaawi saddex gobol waay malaawi korongo iyo ballantaay iyo mizuzu waay magaalada hadda ballantaay iyo mizuzu qeybay ka martaa lagtaas waay ugu yaraan dadkeeda shan iyo toban milyan meelahaas waay dadkaas dhan dowladda waxay u bi- laba shey aa u baxo wadankaas malaawiga lagu sheegayo bariiska cad iyo maxoga ama dadka deegaanadeena ay u yaqaaniin bataatigeed dowladda kaas gado waqtiyada oo jiilaalkay u keedisaa waqtiyada kalena waa la siiyaa oo ay- ayaga aada u fasho nin oo malaawiyaana marka maalin aan sheekaysan waxaan dhe magaalada ballantaay ma tagtaan dhe adi adi waxay u jirtaa adi inta ilaa kismaayo markaasaa wuxuu dhe ballantaay maxaan ka doonaa u dhe marka maxaa jiraan dhe masoo fiirinayso he aan xagga diin tagoo dhe guri dadoo leh marti ma ku noqonayo dhe marka waa wadankiisa dhexdiisa haa warka wuxuu dhe guri dadoo marti ku noqonaa marka anigii soomaalidiin waxaa lala kari laay war dalkiina jooga nin oo wadankiisa u dhashana wuxuu diidaa magaaladii oo jooga inuu ka tago oo wadan kale tago ama magaalo kala tago isla dalkii ah isla dalkii oo soddon kilomitr konton kilomitr isu jiraa marka anigiina waxaanu lagu kari laayahay war niyo dhaqaalaa ilaahay ku sii hadda waxaa laga yaabaa kenyada nugu soo dhow ninka dhalinyarada oo hadda labaatan iyo shan jirka ah shan kun oo doolar weligiisba inuu ku fikireen inuu qabto ada hooyaa dhibe ama aabbaa dhibe boos haliga gado cid waxay haysataa ceertayne berina xagga kuwa soo- noloshaa ka dhacay xagga iska joogay marka waxaan dhihi lahay waalidkana dhalinyarada ha la taliyaan marka dhallinyaradana in la soo dhoweeyo xilli xunaa lagu jiraa oo wadankii sistamyo fara badan oo qaabdaran ay ka socdaan marka dhallinyarada in la soo dhoweeyo oo maxaan ku dhahaye aada loogu naxariisto dhallinyaradana waxaa laga rabaa waalidkii kusoo tiiri tacab beele in aad maanta ay fishaan in waqtigoodii la joogo oo waalidkii waqtigay taban taabin lahaayeen la joogo gabagabadii ustaad cabdulxakiim maxaad kula talin lahayd dhallinyarada raba inay hadda tahriibaan iyadoo khatarahan aan ka soo hadalnay oo idin ay jiraan walaahi horta walaalo waxaa jirtaa soomaalida waxay tiraahdaa nin ark ninku arkaayo looma sara joogsado xaaladda iyo wadciga maanta dhallinyaradu way ka dherigsan tahay balse dawaafic kaleeto ayaa riixayso dawaaficda riixayso waa dawaafic qarsoon waaye waxyaabo qarsoon xoog qarsoon oo hoos ku jira ayaa ummaddan riixaya kuna xambaaraya inay tahriibaan waxaa ka mid ah fursado hadda waxaa shir- shirkadaha isku xirmay nimankii magafayaasha ahaa oo joogay goobahaas oo sida libiya oo kale joogay algeria oo kale joogay koonfur afrika joogay ayaa shabakad samaystay shabakadii magaalo ma jirto oo weyn ilaa shabakadaas xafiisyaa looga sameeyey dhallinyaradii waxaa lagu tashkiilinaya war lacag lagaama rabo ilaa aad ka gaartid goobta anaga hadda aan ku cayimayno ama meesha la rabo in doonta laga raaco ilaa aad ka gaartid lacag lagaama rabo waa lagu wada marinaya waa lagu soo xirigelinaya waa lagu soo xirgelinaya marka wax jirana ma ahan ogow taasoo horta waa dawaafic qarsoon waay midda kaleeto waxaa jirta dad hay-ada ah oo arrintaas lacag ku bixinaya hadafkooduna uu yahay in dhallinyarada xoogga ah waddanka laga bixiyo ahdaaftii hadda horey aan kugu soo sheegayo oo mashruucyadii dhaadheeraana waddanka ka damacsan marka walaalayaalow waxaan leeyahay dhallinyarada waxaan ku bogaadinayaa horta runtii geelka waxaa geela waxaa la yidhahdaa laba jirka soo wada mar xilligii tahriibka dhacaayay oo burburka dhacaayay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dowladda markay burburaysay fursadaha ugu horeeyo tahriib hal maalinna maskaxdeeda kuma soo dhicin aniga hal maalinna inaan tahriibo maskaxdeeda kuma soo dhicin marka waxaan kula talinayaa fursado fara badan baa yaalle eh warnimayow intaad gruub samaysaan gruubyo aad samaysaan sida hadda internetyada iyo eh, magaalooyinka waaweyn aad gruubyo ugu samayseen oo dhinaca internetka iyo maxaa la dhahayay bu- baraha bulshada iyo waxyaabahaas aad ugu mashquulshihiin war wadankiina sidaa wax uga qabsan lahaydeen gruubyo u samaysta shirkado samaysta samaysta iskaashatooyin samaysta sidaa wax u qabsan lahaydeen wadankiisa ummad kasta waxay ku waxaa waaye wax lama huraan waxaa la yidhaha waa cos jiilaan ummad kasta lama huraankeeda waa wadankeeda waaye hadda daraada ugu dambeysay airbork waxaa laga soo diyey boqol konton dhallinyaraa laga soo dejiyo qaarkood naafo ah oo diyaarad xataa ka soo degi waaye maalin kasta ayaad aragtaan arrintaas marka walaalayaal waxaan leeyahay ku cibro qaata waxaa la yidhaahdaa alcaaqilu man waxaa la yidhahdaa man ictabara hayru caaqilka waxaa weyan qofka heyrkiisa dhibaatada ku dhacaysa ku cibro qaadanaya la yidhahda caaqilka war dhibaatada dadka ku dhacaysa waad arkaysaan maanta tahriibka keliya ma aha ciraaq baa laga tahriibayaa waxaa laga tahriibayaa suuriya waxaa laga tahriibayaa wa- ardu sham oo dhan falastiin lubnaan waxa tahriibka waa batay min asia africa meelaan laga tahriibayn mala war cidda ku rabta maxay tahay marka cidda adig soo dhawaysanaysa maxay tahay haye aad tahriibtada meesha aad u tahriibayso yaa kaaga horeeya waaye yaa joogo waaye dadkaa aqoon badan yurubtii bari ayaa soo tahriibayso hadda oo yurubtii kale ku soo go'day ingiriiska hadda wuxuu ka go'ay waad ogtihiin yurubta inteedii kale uu ka go'ay sababtu maxay tahay markuu arkay in ay ku soo yaaceen yurubta bari ay ku soo yaacday oo gaajada badnaa oo abaaraha haysato ku soo yaacday ayuu iska joojiyey marka cid ku rabta ma lahane meesha lagaa rabo oo lagaa jecel yahay waa wadankaaga eh wadankaaga sidaa wax uga soo saaran lahayd falkeeda gal wadankaaga maarata ee, ayaa kuu baahan cudud ahaanu kuugu baahan yahay caqli ahaanu kuugu baahan yahay awood ahaanu kuugu baahan yahay arrintaas ha lagu fikiro dhallinyarooy waxaa idin leeyahay khayrkiina ku ku cibro qaata khayrkiina dhibaatada ku soo dhacday ku cibro qaata labaatan iyo afar saac dhallinyarada ka cabanaysa oo ka cataabaysa idaacadaha kuwaasa qaata oo joojiya falka aad ku socotaan joojiya wallaahi baan ku dhaartay waad eedi doontaan arrinta iyada ah waana arki doontaan maalin maanta aan ka duwan baad arki doontaan taladanadana waad arki doontaan marka sidaas ayaan ku waaninayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay ustaad abdulxakiim guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadkan oo si qoto dheer uga hadalnay arrinta tahriibka ah oo noqotay aafa dhallinyarada soomaaliyeed noloshooda wiiqaysa waxaan isla eegnay muddada barnaamijku u socday aragtida diinta islaamka ee halisgelinta nafta iyadoo nolol la raadinayo sababaha keliya ee sharciyan loogu safri karo dhul aan muslim ahayn iyo cadaadiska nololeed iyo kalsooni la'aanta dhallinyarada ku riixaysa in ay dalkooda ka baxsadaan martideena barnaamijka ee toddobaadkan aynu xulanay waxa ay soo bandhigeen aragtiyo iyo xalal muhiim ah oo ay ka mid yihiin baahida loo qabo in la sameeyo wacyigelin ku wajahan dhallinyarada fursado shaqo oo gudaha ah waxaan u mahad celinaynaa allaha subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey qabsoomidda barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa martideena qiimaha leh oo kale ah sheekh cabdulilaah abuuqaalida ustaad cabdulxakiim iyo maxamed macalin baadha kuwaasoo noo iftiimiya dhinacyo muhiim ah sidoo kale waxay mahad gaar ah u sugnaatay dhegaystayaasheena gaar ahaan kuwa had iyo jeer ku xidhan diiradda jimcaha waxaan ka cudur daaranaynaa in aan soo wada gudbin weynay aarahda dhegaystayaasha oo aad u badan intaynu toddobaadka kale dib u kulmi doonno in sha allah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون